waxaa isi soo taraya siyaasiyiinta iyo madaxda xilalka ka soo qabtay dowladda federaalk ah ee ka hadlaya jabka isdabajoogga ah ee furmaha dagaalka ku gaaraya askarta dowladda federaalka taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalk ah ayaa sheegay in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ay burburisay ciidanka fahad yaasiin oo ah taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka xilligii farmaajo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in burbur xoogan uu ku socdo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ayuu ku eedeeyey inay burburiyeen ciidanka una adeegsadeen siyaabo kala duwan waxa uuna xusay in askarta lagu baabi'iyey shirqool joogto ah sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka danab ee uu maraykan ku tababaray maantana aysa jirin hal guuto oo u dagaalami karta dowladda federaalka kadib markii ay ku oobteen dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab